tegna amuurta kaamina walmaadi fidhiide aniinu walboma oo eego waayahay dhegeystayaal idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo inaan dareertan dhegeystayaal weliba hawdasiin kalena doorfaynaa khiyaaray weli weliba guda jirnaa jadwalkeena idaacadeed dhegeystayaal weliba dhowaada sana ama maalin walba isanin ku baratana barnaamijka bandhiga balse geega barnaamijka bandhiga weliba una ku bedelinay barnaamij gaar ee lagu hadala doonaa arrimaha haweenka iyo leega doorka dhinaga iyo siyaasadda barnaamijkaasi weliba nidaadii doona wariyana muxudiin xasan muxudiin xusne
mahasanta cabdirashiid rashka ramaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu duhurfayla dhegaystayaal waxaa ka dhowaada barnaamij gaara oo una kuga hadlaana doorka siyaasadda dalka hanraabta iyo kaleyn barnaamijkan yemaba ayaa barnaamij si wadajir ah oo isku kaaladeen qabsoomadiis hay-adda togta nabadda soomaaliyeed iyo weliba shabakadda warbaahinta warsan ee magaalada baydhabo barnaamijka waliba intuusa dareere ee kulqeyb gala doone oo istuudiyaha shabakada warbaahinta warsan martaninka aha saliimo sheekh shuceyb oo ah gudoomiyaha ururka garab walaal oo ku dhisan koonfur galbeed saas oo kale barnaamijka waliba dooda oo kala qeyb gala doonta xaajiyo cabdinuur maxamed oo ah qofku dareera ururka haweenka gobolka baay saas oo kale aamine maxamed cabdi oo wasaaradda haweenka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo xuquuqul insaanka iyo barnaamijka saas oo kaleyana qayb ku ah barnaamijka muddada dareera dhegaystayaalka fadadka taleefanadii aan fura doona qeybo dambe iyo qeybo horena barnaamijka una ka faaqidi doona doorka hanraabtiyo kuleeyin siyaasadda wadanka soomaaliya oo bahaado fadhitan koonfur galbeed iyo tan guud ee wadanka andegsan barnaamijka soo horeysanka sheegayba weliba isku kaaladay oo hay-adda tubta nabadda soomaaliyeed oo badana ku shaqeeyasa horumarinta dhallinyarada iyo horumaryowka haweenka saas oo kale warsan iyo barnaamijkun yaana qayb ku ah anuu muxudiin xusne barnaamijka sheeni dararsiya welibana farsameeyahaaye maxamuud markale kulanta fayla dhegeystayaal barnaamijka iyo gudagalaan saan horeysinka sheegayba barnaamijka weliba marta ninka ahaa saliimo sheekh shuceyb haajiye cabdinuur maxamed iyo aamine maxamed cabdi barnaamijka gudagalaana marka hore weliba hadhawaayey martada welibana ka hormaray su-aalan koreeta weydii doona saliimo sheekh shuceyb saliima ka dhawaaw idaacadda warsan ee magaalada baydhabo kubacda doorka hanraabtiyo kaleyn siyaasadda heerka deersanta hadmadi koonfur galbeed aan ku hadalna tan guud intilandeer
siyaasada marki في برنامج كيف بطل محمد اللي هذا وبناء كل مرات بنص فيها ولا بنجيب فيها كورة وأول شيء من الدنيا درميس وعلى خاص كده اللي بيجي أكتر من لما ولا هو ما ليلا لنصور ده برنامج
sidii fahaaday program اللي فضل من فيليو يوم كان بريزم بلا منصور بيو ولا أو كنا قبل وخلاق قوة أنا بالي كذي أو بحلم ليبي ولا سياسة نسيو بايرايان فملك يقدر يتقبلها من ليبي marka horeyga oo baadiye ay barnaamijkaas ooga mas-uuliinku ahaay nin isuk door badina qof midale hooskasta sida oo qabilahay oo markaas mas-uuliyad aan seen mise kale usoon araga qofsun hoba la siinin uu kala masinjoo marka doorkii faraay ma ma helayaan in badan waa walka geedka koraha ay leemaan waayahay caqabadaha anagada doogna ee weliba siyay haaji cabdinuur ee, maadaama ururka haweenka gobolka ee, ku tirsanta ee, walbadan waxa hogaalagata haajiya aragtida ee, doorka haweenka ee dhinaga siyaasadda maadaama wakhtiyo shalduun lahamari marxaladaas la jooga doorkii haysatana Mhm, intaas kadib doorka siyaasadda haweenka ma haysaba mhm, sababta ee gobolada xaajira waa dalka guud doorka haweenkiya dalka dhawaayobka iyo wada mhm, laakiin hadda laftii dara ma helaayaan Mhm.
lagayna aqoonaayo mhm, hore lala sheegay boqolkii soddon haweenka leeyi mhm.
laakiin iyo walaba suubeen haddana barnaamijka dhammaantiisa beero ugu lahayn Mhm, si markaas haweenka ay ku noolayn mhm, walaa dhibaato saas sheegaan haweenka iyo ay iska xirnaayeen mhm, kanaa la-aanta sababta mhm, mhm, mhm, mhm, mhm, mhm. Mhm, mhm, mhm, mhm, mhm. waayahay aaman heemina kabiiryaas ee doorka haweenka ama hanraabta ee siyaasadda wadanka Mhm, mhm, mhm, mhm, mhm, mhm, mhm,
والبدن او يعني فكرة بدن فكرة قبل يعطي قبل يعطي كبير فرصة mhm, حالة فكرة يعني وحقبة مرتبة قوية كبيرة فقط في يعني المهم من سنانها mhm, إن حوالي ما يلها أنتي ترجعها كبيرة سياستها كبيرة فقط mhm.
سو مرتا حوالي كوي ليدة بس لكن كده اللي يدو حتي لقصي سياسة الدور شمولوه كلية عكشو ويوجا أي حتى لقصي أنت صادم حسن حتى اللي انضم عسكر أنت هذا هاي سيدا ما يبقى قابها اللي بوس يكبها والمربضة بكبسائي حتى هذا هاي كبسائي هذا في الوقت هو ديري وضم في الدكسيشنتس ولا تيتر هي فكرة يقولي بالفرصة Mhm, marka meelaha haddii haweenka lasii doorsho meeleenka baarna oo yacni leeyahay maadaama lasii boqolkiiba soddon yahay dadka boqolkiiba soddon haddii ay hela way kusii faydahaaban lahayd
ee, waayahay ee, saliimo dibankanagada ee, saliim wala sheegtay intii doorkii la fadaay ee, ama isiin isla qabtana ama muuqana ee, ay eedta marka ee, dadka lanku baahanyi intii doorkii meel mariyaan
hadda muhiimadna waa sida waa sheegay inayo haweenka ku isdiiri Mhm, badan ma la sheegay caqabadooda oo haweenka haystada iyo xaquuqdiyo leeyihiin iyo walayo u baahan yihiin waa in badan waa ku sheegay mhm, laakiin aanamada ilaataawasaooda haweenkii iskihirman oo micnahayo ogyin waliyo kumaqon ay waliyo xaquuqon leeyin iyo ogyin oo iskihiranyeen mhm.
inimay la rajar walaasho xaquuqdii dhacsan kara qaabsaan iskirmi laakiin qoraa micnaha ma jirtee hata haween oo haweenka koonfur galbeed metalow oo ka jara dowladda federaalka iban dadkaas waktigii la dooraday lama kuntumiilisi inay haytaan maleeyo gobolka dowladeed dadkiiyo unbahaan meelu ku yaawa inay reer bahanignagan wala meelu ku jaroona muudan dadkiiyo ma talahaayan ooyo meecnaa iyo on roogaan dowladda federaalka kursiga iyo onka fadhiyaanna oo reed ku jarana waliyo ka noolyay marxaladiyo marahayaan iyo caqabadiyo haysata warqabna marka muhiimada taas marka mee rafadayni oo horta haweenkii dhatiyo dadkiiyo iskirima inay iskaga rumaan oo kalsooni iyo iska iska qabaan oo qofka oo haga dara iyo taqanti roogda xiriir layin oo haweenkiiyo ku matalayaan oo iyo hoos ku jaraanna micnaha wala caqabad ay haysadaan iyo ogaadaan marka een madiyo isdirinyin mada sameelari jira odayga oo walaa biyo inaan kala xaajoodo karo siyaasiyiinta kalena wala la qaabsan karo micnaha caqabadan kuwiin mayna haweenkiisa kujabisku hirnaan laanta ku qoyaysa waayahay Eh, hajiyo maadaama haweenka gobolka baay ada ku tirsantaa eh, si saliima sheegahayd adayna hoo dhehen hadalka caddi iska hirnaan oo dhiniga haweenka ah Eh, intii heerkii la fadaa in deersanayn iyo dareemahayna marka eh, caqabada horteegama eed intii iska hirnaan suubsataan eh, haweenka gobolka bayle haatoy kan degmada haatoy koonfur galbeed haatoy sida isin doorkiin siyaasadda iyo walkasta ay ahaan raabto doorasho ee sii lansheen
sidee kullay fikirkay maanta isticmaandaradooda ku ahaarto weli jara dhaqankii hore weli la haysto waa qof ku waaba aminka bilaana iska qof magal ma la hadla karto qof faleeda karto oo shaqaalada karto qalbigooda kajan ma deero kulmo markada maad dhaqaalaha lagu magalkooda soo qabsan walka qeybaan siyaasada doorka weydiyo ama baarlamaan noqoto ama xubin ama wasiir ciddo isla intii gabo yaa oo ciyaasha weli deji koray jaa sidaas barnaamijkaas kaga faa'iidaysa laakiin bilaanta may gaalada soo haysan wala yeelatan wayna la haysan mar waalida la haysan mar hartiga la haysan waalidku leerayna wariyaa lacagtaada siyaasada laguyaa laakiin iyo qaban leeya wariyaa dhaqaalahaaga awood mulid inaad isku galato adigana aad samayso marka awood darida oo dhinaca dhaqaalaha awoodan lahayn iyana taas sabab u haysa tan saddexaad wali sabab u ahaa magalka mas-uuliyiinta ee gobolaanuhu kaasho ah awood buuxda mala galaa hadda gobolkan kale qof ka haysada lagu magaalka barnaamijka kusaa ka dhigta bacdi iyaha maray waana barnaamij haween iyama madax banaan madax banaani darada magaalaas iyo garab unka haysanaan dhinaca dowladda federaal noqoto koonfur galbeed noqoto war haweenka decisionka la diiran ma ka qaybgeliyaan sargal-la'aantana waa oo iyagoon ka qaybgeliyaan tan kale iyana odaydun gobol iyo fidiyaas walala dhamaa wala la-aamo makasiyaha diyaariyaas fadhiga iyada haddana ma og wala meelo decisionka la diiran karo iyo qaybgalka ka qaybgal-la'aanta saaka waca oo hoosana Eh, waayahay amana wali ku tirsantaa wasaaradda oo bilaanto iyo xuquuqul insaanka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Eh, wasaaradda walyaabo doorsha ee ama badana iyo inta ku shaqeyta lan baahanyin waliba waa eh, kaalinta bilaanta eh, koonfur galbeed marka eh, wasaaradda isku howlaha ay tahay ama ka howlanta intii eh, xuquuqda haweenka ama dhiniga siyaasadda haatoy ama howlo kale iyo xaqin leeyin haatoy intii oo iyo ku shaqeeyta wal ku bedel cabashada la sheegahay
طبعا ايضا انا متفوقه وزارات الحضانه مكان وزاره وزاره الحضانه حتى جماعة فوضى ينتهي هي والقبطة يهرمر هذه هذا الله يتدور سياسة هذه هذا الله يتدور حقشان قسم هذا هذه هذا الله يتدور ولبو يعني بلامه بحيث هذا يميه بطانية marka ciidanka howlanta wasaaradda haweenka sidoo kale ayaa may keenta iyadoo ka samaysa maamul goboleedyada xukubiyada degmooyinka kureeba gobolka gobol iyo degmadara muhiimku sida cudurdaadaana boqol walaasay marka waxa ku qabo may baahan diyaar ah in xukubiyada dadku siyaasadda ku qayb qaato maadaama hadda gobolka balliwaatin iyo qab siyaasadda ku qayb qaato ama balliwaatin iyo gabar inay habata iyadoo siyaasadda ha sunto oo gobol maadaama gobolka balliwaatin magaalada bilowga hadda markiiada diyaacaha sidoo malaaxiida marka la aro waalidiinta halka caqabad ka naga soo jirta hadii aad siyaasada ku qayb qaadna lambada yani caqabad ka naga way boo sababo yeedo linka naga loo nooyay ta diyaasana yeedo la liido inuu ogolaan inay ku qaadato maadaama uu madaana biyaada soo mabquul qayb baa haftiya magaalka ay masarta balaan wasaaradda haweenkana may in badan iska dhiirigeliyaa siyaasadda siyaasada maar iska dhaafaan gobolka rogaan xitaa inay habidahaan degmada rogaan yaana kafiir oo siyaasada maasha allah sanadkii horoon سوعيتينتي وإذا كدنا الوزير وزير ده هاي تحركة يعني ما دام هذا بكم على وزير أسبوعي إذا كدنا الوزير ده سيف منه سافر تسوى تسوى وقابها أو يعني سبب ويل بس هرب وعلم إنه ما يبغى ساق الناس ده ما لا يوري لما تبدأ ساق الجنب لما يزبط حتى ستة سنين ولا شقة هاي من دولة الكونفرنس واي بحث وعنها كبهل تكمل تسوي ilaa haddana maybaka howlanta wasaaradda habeenka iyo sidaka la koran qaada meesha kubasigeedu wasiire xildhibaano walbadan qaado koran dadweynaha saaxa gobolka kabeera gabdho gobolkana meesha mid badan yaacadka kadiirka miyaate ini anagadan dad xaqsho doodo yani ku qayb qaado siyaasadda doorkii oo kale in xasaar inkastoo la liido laakiin may baahnayn yani qafka haduusan hadal xaqshayga ka timada may leerayna la qowa badan hal halkaas iyo qasre yani may baalan gabartu hadii lagu hadal badaniyo ama tira badaniyo ama goyo tira badaniyo may ku yaabaan inay nii jabta laakiin may baa yani kadir jilaasa inay nii jabta kuma saysan badan ku qataa saliim oo la sheegteen caqabado badan isku xirnaan oo dhiniga bilaante sahaarkii la fadaa intay tirsan intay jirta hoggaan midaysan oo haweenka ee koonfur galbeed guutaan ogaalkiin jare
masiiyadeeda maasanta koley sidunaata ogna ururka haweenka lama qasabna kala hayso oo mas-uuliyadda magaca haweenka ka duugan oo gobol degme ah laakiin yoona magacyaal magac iyo haysada mooshii waliyo awood ayuu leeyahay idan hataa maleen cinaa xafiis loo haweenkii kala kulamayaan oo kamiitin gareeyaan male micnaa xafiis oo yaa waa bari oo micnaa rubood kubiyi koran iyo rubood koran markoo mid in badan caqabado meelyaalo kamid ahka ilaan walba qof title bes la siiyo oo idisilkooga mise geeka wafdi hooyaha ilaalo waa soo dhaween bilaan unshaan lailaa taas micnaha matalaad haweenkaasida siidayo micnaha haweenka waa lafdhabarka bulshada muhiimada nololo haween laantiis way darari karaan laakiin hatana ma meeliyaa leen haweenka awoodiyo leeyin baawrsho iyo utaansanay iyo oo dhino walba cadow badan kule oo dhino walba kula dagaalama hayo yaa hatana meeleeray jaray oo iyo aan la hayno awoodiyo bulshada ka dhex lahaayeen mis walaabiyo markaas xaquuq aan la hayno
hoggaan oo koonfur galbeed oo dhan ay jare bilaanteen maya maya hoggaan oo koonfur galbeed oo saddex toban gobol eh mijar ilaaha ka mansuubina laakiin insha allah habo oo sida fadhaw leeno ilaaskirmo qolbadan waa taxaquuq badan oo haddii sale ka helo kor hoggaan midaysan oo hanraabta oo koonfur galbeed ah ilaan wala muuqan waa xuquuqdii bilaantu ah marka way raadiye hoo bilaariyo culeysyo badan jiran haddana midaysan laan hooban jiraan waliba waa caqabada wiilasha teeganaada doonta marka sakiilaed intii hoggaan midaysan oo bilaante oo koonfur galbeed ah oo laka dagaalamo kor xuquuqdii lakuweydii kor isin ka hela aragtida
barnaamijkaas hormara isweydiine koonfur galbeed hadda dowladda la dhisanta taa way afar sanaa dhammaatay bishanaada hadda doorashadii lamaadoo socota muqdisho dhowr maruna shirnseen oo haween ahaan ee wali ka hadalnay intii soodasteed ahaan oo helna oo haweenka ah marka wali badanaa neerayna federaalkii aan dhisnayn federaalkii hadda la dhisay doorashada federaalka markii dhammaadka bacdi wali lii doonta doorasho oo soodasteed ee saddexda gobol ah la doorada ka bacdi doorasho la suubiye gabarra meelaha ka baas si gobol bal saddexda gobol markii liin suubiye baay iyo bakool iyo shabeellada hoose ka bacdi hal qof oo dhexeeya oo xiriir suubiye saddexda gooriska xiriiri karo laayo xuquuqdii oo ninkaseebo kon waayo bilaanta markaas oo cawasho ay qabtoona meelo kale seebo hadda una bayle ka egna shabeellada hoose iyo xudur bakool isdhexgal madiine walaa walaa sheeno iska xiriir la-aantu hoob laakiin sooda isla isuula rajeeyana insha allah xiriir filan saddexda goboladii waana sidanka degdega badan la rajeeya dowladda cusub hadda
aman wasaaradda ka howlanta ama ka baraarugsanta intii urur haween oo koonfur galbeed oo ka midaysan intiin jarna wal qorshe oo ada ogaalka oo wasiiradda ama wasiir ku-xigeenada ama qorshaha wasaaradda ka jira intii urur guud oo koonfur galbeed haweenka la dhis brograam noocaas wasaaradda degsan jira gobolkii degmada ah
wasaaradda habeenka injectionka qorshaha kenya kamayso iyo habeenka urubka yaka jira iyo habeenka cabsadahaya oo maydara meelo fadhi iyo hankiyaanka kadayda ururada sayta habeenka la sameeyey oo undoodahayaa xaqshooyinka wasaaradda habeenka barnaamij dawladda qabanmuqudhaxao habeenka marka urur haddii la sameeyo baahaya misgirinaaga dawlad ururada saytana maybar ikhtiyaar samayka wada shaqeyn yowlahada sidaarteena wala shaqeeyaan
waayahay madii laku hadala dhidi siyaasadda wala jara wal odayaal dhaqameed la eraw oo arinta siyaasadda madii laku hadala oo go-aan shooyoley marka culeysya dhinigaas jarana tusaale ahaan qofta bilaabnaynta hobiya xildhibaan weydiida ama wasiirnimo weydiiyaas oo kale wali la faday beele qabiilkii ku dhammaysan marka iyo osaaseeta haddana haweenka wali kaleynaha qayb hataa doorashadinka damboyti oo xildhibaanada federaalka baydhowla wadaay oo kale ay aqalka hoose iyo ogaytan way ka cadaadiyay qabiilada intii haweenka doorasho ku baxan qabiilada qaar intay jeena marka inkastoo bilaawfay lahayd haddana culeyska dhiniga malaaqyada oo kale oo qabaa'ilada heerka deersismi oo intii gabdho miiska ha koraan dhinaca siyaasadda saliim
barnaamijkaas horta waa barnaamij cusub oo ahaay inkastoo sidii la fadaa ilanku guul deerna laakiin talaabo faydan ku qaaday laakiin may jartay gabro oo dhaqaalana lagu qaaday ballanqaadna lansuubi oo tan iyo osuruyin korsho qofka lagu gashanay ama qof magal ahaaday mise micnaa qof kale oo lagasdoomaysa lagu shanay caqabada oo niniga oo odayaalka isho hulikeyinka taas oo micnaa oo odayaal qaar aatamay jiraan oo maxaladaas mutayaalahaskaraayi familkii kale ina qof balaamin geesidan kareeyaan laakiin odaygii xilligii oo gudbintii waraaqoobiyo gudmiinka gudbiyay ajaanka gudsuubi oo sidii meelaas gabarnuun ku suga ay kureyli markuun waa caqabad isku jartu waa mar walban isku teegi waa odayaalka isho marka salak xallii kor madii laha ku taba inta haweenka la madaayay qaab kale la xallii karo islatiin wala lagu bedeli karo jiran
micnaha horta hobol la midoobo haweenkii midaysameen waa wala laku bedelo koro laha qaab oo laku bedelo koro jartamayda ni oo odayga marka hore lala fadhiido oo la fadaa welay oo lagu dhaadhacsiiyo halka doorka oo micnaha sanadkun maadaama intoo sana qubata hawadan oo odayaalkii ilaan hal qof shiladiis decisionka male familikaas kuma qoro waa walla waa lakawada kalaba laakiin hoob iyo ka famil ahaan micnaha gabdhata familkiisa heshiin ataa ku dhisanto oo yoogii markaas han gudbiyamni oo qoftaas yooka inimelas magaca iyo lajey malaaga lansheeno leer qoftuma wadana malayo in is markaas ka adkaysan karo kusii fayla haweenkii oo iska hiran odagii lala fadheeda صاحب دوركم نقول لا معناها دورك هوانك اللي يكون مدة تقفتم ما دام عاد مسؤول كويتا فملك كتير كده لا تراكن كهوانها ونون مثل هايتا oo micnaha unu garabsurin meelo oo ninkaas qarashka odaygaas ka bahaya oo moodalka tallaaluushka siyahay hataa haweenkii iyo liidaan oo odaygii markaas saas wuxuu ku gudub waa waay haji caqabadan kuwiin hada doorkiin kuwaysantin anti isinglatin ka alasa maadaama aan madaysanaayna aan isku warqabna dhaliilana badana madii doorashooyin dhiyaayeen ama xubno baarlamaan la doordo ama wasiire la dhisow bilaanto ole la aragay xuquuqda haweenka la dhowralay marka isin hooba aan dhisanaayna aan madaysanaayna wasaaradii haweenka iyo isin iyo ururadii aan iska hirnayna ma aha anti dhumiyahaytan doorkii kiin naftirkii aada mahadsanto maxamed waa sidaa sheegtigu
iska xidhnaan darada walaga ka bilaabaya dowladda federaalka gabroo ka jiraan wasiirada ka jiraan ee koonfur galbeed saasoo kale wasiirihii gabri qabn dowladii hore dhisnayd oo shariif xasan aada gabro kaanga una kalena aadanaysi dadaal laakiin gabro la doonada ka warqabaana gobolkii xaalada ka jartay iyo gabro wala aan baahanye markii la doodaan wali la kulmayaa dadka hor gabar saddex gabdhood federaalka sheegay dhisay saddex qof alfadaa qabiilko markuun lama la fahaya laftoo dhileeray lamilata toona yarta halaalata tan lamada le walileeray la gabar iyo hal kuri iyo hal bilaan hal magaal siisiye tanna walileeray hal magaal siisiye waydooda waydooda walileerayna lamada kam lafta yar gabar haysiyo odayga diida oday go-aan waliga qaadada intii lafta yar hal magaal siiye kan kalena magaal bilaan siiye adiitii meelalaha ka doonid xoogaha ka qol gudbiyo odayga walaagi hoob la gudbi gabartii wali bilowda inta odayga dacwood iyaadi xibinti la siiyey waa malaaqiya daawayaal malaaqiya daawayaal tulelata lafta tiidan yasi bilaanasi antina iyaa u hadana haye
ya walaalata xilka ka qaadan malaaq man naqada lan ku man matala basu wali biide qarashki walaalka biifad walaa aan fadi odayga fikrida fad xibintina iyaa haysat dhibaatadan haysat oo walaata horta ma iska qabna kalsooni walaha qallan bilaano waysiyay bilaana lafta tiidana ka weelo bun ayna walaagina walaagi fadaan horta aqabada ninka culus inuu kalsooni miska qabna tan kale wali deegaana magalka hadalkiis ma hadalka kiigan misleegaan tan dhaqaalaha haysata bilaanaha dambada ganacsati ka jirta shaqeeyaan wasiiri layin xildhibaani layin hoob iyo taladan guddiha iska saaraan iyo qabiilinka fikirna odayaalka hor fadheen walaagaha qalan helkood laakiin weli weysana weli hogaan fayle oo wasaaro noqotoy gudoomiyaha ururka habeen noqotoy hogaan iska xilan hoobanayn wasaaradda iyo gobolka iyo habeenka matala iska xilan yihin wada shaqayn feelan dhex taala xuquuq maawna dhuma korto marogii qabiil iyo oday walbaba saaran sababta gobolo oo odagarinta iyo fidiyaas ayaa leh haddana decisionka may ka daraan sababta liidida ka mid ah tan kale mashaakil barbaranka una haysa walida hadda gabar hooblka kufsada xuquuqda maqan gabartas ka maqan odaya seede hafure idiisa jawleere qaab qabiilada ka xaliya qaab qabiilkii walaagii decisionka deeri dhaqaalaha qaadan meerma walmarka deero dhibaatada haysa ina unin doodahayna wal weydsadahayn ma wal weydsan oday walba ma diiri laakiin isku xidhnaanta tiidan hogaanka ee dhinaca wasaaradda iyo haweenka isku xidhnaadaan wal kastoo una fadaan ama xuquuqan laga helaan insha allah aad iyo aad amanas kooban dhaliilaantiisan latin kii muuqateen saasle kuwaysanya doorkii
dowlad hadii la marka xilqaan meelaha xilqaan qabka hadii xilqaan walbaana walna toosi walna khalbe laakiin dadka masla arag aan wada soo saxay qabka hadii xilqaan weyn waa hal qalad dus gala dadka ma malayn inuu soo wili shay baa qaw qawnaa sax qalilana ila soo wadaarada ama wasiirada aan wadaarada wada ku ah waxaa wadaagta wasiirada maadaama yeeda hadda iyadana dadaalna yar dabcan dadaalna yar dadaalaa wasiirada laakiin way buaha wili may u noqonaan kara way baan baahanta shaksigun hadii xiliyihiibu meel ku kala heene garabsiya dadkuus xilkana habeenkii kaana way buaha iyo may kastaana keliya sheegaynin midkii waxaa saara sidaa qaadooda balse ma og ma kasaayahniyo way jisana shaqsigana meelba lagu fadahay walaashaa musweyd qofka markuu sarkahaya oo walaashii qabsada fadahay ka cabantahay seer ay kaalmay laakiin haddii aada ay egta yacni aada level iyo qaba aada level iyo sheer habeenkaan inta badan yooga fadhiyaan airport yooga fadhiya gabar may baa lagaa taha yacni markii xataa qabiiladaas sida shal bariima maxaajiya la sheegtay yaraana muuqadan hore qabiilada markii kan badan lasii habeen tii xilka saydi la qabaayay sidaha dumaa maxaa jiisheeska jabartun haddii yeedala xilkili diibi haddana yeedala dacway haddii aad bariyaytis dowlad ahaan yeeda dooda lahayd yeeda sheena lahayd kana bari dowladda la yeeda lahayd meer lahayd dowladda qabiilkaana yasti walaya gabarneetiidi madaxda gabarneetiidi marka dowladda dadana ay sameynana gabdhoodana aniga dadana gabdhoodana walbana yoogu dadana weydiisna xaqsho xaqku marku soo weydiisa oo dhalo so wasiiradana garabka siyaasa marbadana sunanka inay oo garabsiga unkadooda oo hanqasaad xarshaanka dhicin gabar la qabsaday xaafis gabar xilmeed hay xaafis gabar xataa shaqo la keeno meel nagaadayso shaqo way dhifatay balse loo ximid kasiisiday haata haddii waliyaabaha sii kula diirada ama halwadaaga ama wasaaradda halwadaaga wasaaradda magaalada meexali balse eta qofkii habaha lahaayo oo dhishii sheegaan eta qofkii dhishii weyn eta qofkii surma lahayd inay dood ama doosha marka gabdhoodana yow guriyada garanayana maya walbadna waayahay eedan mahadsanta aamana weli noola dareertan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo muujada f m ka siyeed dhegeysin laba megahartis barnaamijkan waa barnaamij gaar ah oonu ku hadalaanay doorka hanraabtiyo kaleyin siyaasadda dalka guutaan iyo weliba kan koonfur galbeed sooraysinka sheegayba martada codadshoo dheegaysan ee barnaamijkii kula qaybgalaayay waa saliime sheekh shuceyb iyo xaaji cabdinuur maxamed iyo aamine maxamed cabdi mardhow weli khadadka teleefanada aan fula doona dhegaystayaalka siyoona aragtadiyo ka eedan doorka hanraabta koonfur galbeed ama hanraabta guutaan ee kaliya siyaasadda dalka aragti hanse eta doorkiisha muuqda mise ma muuqda weli heerkii la fadaay ma eh hooba aan hayneen caqabada horteegin ma etantiyo magaalka la tartaman kursiga aan ka sareeyo hogaamiye koran weli aragtidan ka eedin iyo su-aala asxaabta barnaamijka martada isihoob weydiiyaasan ama ra'yi ama fikir ama tala dhaxtaal yar kubacda dhegeystayaalka olen kula doonay khadadka kale kamid insha
marna dictor asma umada daawayo dكتور أصغر ومددها بيوئي ضربتك شيخة ننظر العاني ضربتك شيخة ننظر العاني ضائي هربو مدن كتر نجري ميلين دراوي ميلين دراوي marna dictor asma umada daawayo marna dictor asma umada daawayo dirarta gaasheehaano unduurudcaane dirarta gaasheehaano unduurudcaane doo-i harbo maday ku darna jare maylin darawe bilaa maylin darawe doorasho waayahay dhegeystayaal idaacadda warsan ee magaalada baydhabo ayaa dhuunsadaha ay tahay mawjada fm k siyeed siyeed dhabeysig laba magahartis barnaamijkana waa barnaamij gaar ah oona ku hadalaanay doorka raabta siyaasadda dalka iyo kaleyin barnaamijkan waliba waa barnaamij isku kaalidaynta abagelintiisa hay-adda tubta nabada soomaaliyeed oo badanaa ku shaqeeyasa horumarinta dhalinyarada iyo weliba hanraabta iyo weliba shabakada warbaahinta warsan ee magaalada baydhabo barnaamijka soo horay basinka sheegaya waliba martaninka ah saliime sheekh shuceyb xaaji cabdinuur maxamed iyo aamine maxamed cabdi waroona faaqidaan ee ku doodaanin waliba doorka hanraabta ee siyaasadda dalka dhegeystayaalka iyo si ra'yidajo ama aragtadiyo ka eedan qodobka lagu doodahayso in ku dhiibadaan waliba noola hadal korama telefoon nambarka siyeed labaataiyo todoba sideetan iyo lama konton iyo lama telefoon nambarka hobasinkanaga waliba noola hadal kortana dhegeyste si barnaamijka ra'yiga iyo fikir iyo talo wali adahaytan ku dhiibata telefoon nambarka siyeed labaataiyo todoba sideetan iyo lama konton iyo lama dhegeystaha aan ka horeeyey iyo sii doona helo helo assalaamu calaykum dhegeyste assalaamu calaykum walaal raadiyaa isku dheeray magaaga ee xaafadda barnaamijka la dareertee ayaa horan gudagal cod cod ka cod ka koran qaad barnaamij koran guda gal haya isku duubnaan laanta may sababe may may diideen ta isku duubnaataan waayahay eedaa mahadsanta fikirka saliimka eh dhegeystahan kala siyaan halo asalaamu calaykum وعليكم السلام walaal magaagai xaafada
دار السلام عليكم أستاذ بركريدو haya barnaamijka la daraartaa ها إذا نصور haya ra'yiga saliimka ee ku dhiiboy
barnaamijka wajilow isin aan kaba daadanka farsan ahaan iyo ka heeri dadka nabada idanka maasantay iyo akhyaarta oo meele waqtun waqtiyo horen oo meele dhegeystayaarka aan ku shaafiyayaan laakiin markii hudday dhibiri horta yaa si doorta wala markii la fasiray maamul kudahe maamulkana mayba xisaldaayahe ko balaanto khaasan eh iyo ko oo megelta khaasan eh ka bashadiisa gooluu haye waxay anti laan shakiin shakiin aan lahayn anti faragalay haye
marka adka jikoogan may um oo farqada sheegalayne sheegalayne yaa meelo kuletin may kuletinaha guryaha kuletin iyo intuba may buaha maawashan dhamaadan tan kale xuquuqtaba letin oo macnaha banaanta adoodan letina yaana may bua fiiriya duubanaan iyo iskaran baanta hatana mana muuqato koonfur galbeed balaan muuqato oo iskareno oo hadda maranona oo baydhowma qaran maxoogalay haye laakiin xaqan leey maha idinka siyaasadda naftirsha inta ku muuqdaan
maya siyaasad waxaan leeyin laakiin wala mudin da wuri dayna wala wala ku bari naga kaana da wuri ay wala on four four point five oo mudin four four iyo on leeyin ana taagan arab la taa dayu jin bukla wala ku day baarlamaanka naga dartay xilwaanay gibran xalad gibran gibran ha laakiin way ka haysa way way ka haysada Puntland ee ilaa hata dooda ku teegin wali leeso sahal bila matan gali lay meed
baa la soo mudin taasi arabka yaasi dabanayd yaa wulagi yaa dood waxa dhan laakiin wala oo la qaba maybua antiyo macnaha haddii eren boolkay bisha doon eren boolkaasay lin ogolaado lahayna maybootasaan aan qarilahayd laakiin haddii kiwiig oo macnaha maamulka mayd meelima rabahayse walo oo macnaha gaamolabise maadmaybataabaate meelina kalado yonhoodna oo macnaha odayaalka gibro odayaal gibrodan macnaha kaladaga muqaas walaga siyaasadan waasimin hadlaaki haddii ugu badan ugu badan malaagayaalkana yoona macnaha leerahato gibirtinay sheegatay may macnaha booskan gibir qorti iyo macnaha malag inta wayalahayti waa xun haddii oo lagu qorana macnaha fagaan helaan oo lagu qorana macnaha daawadeen mar kale waa macnaha iskihirisi horto xerla sugi
waayahay eeda mahadsanta fikirka eeda mahadsanta eeda mahadsanta dhegeystayaalka kale fursad sii doon waqti badan ka sii halo asalaamu calaykum
وعليكم السلام ودينوس بخير وسع walaal eedaa mahadsantaha ka dhawo barnaamijka hobla dareer xaafadda iyo magaaga hoobanin sheegtoona okay horan gudagal
ما شاء الله مغاري وريبا يوسف هذا المعلم حافظ أو بردة haye barnaamijka dhegeystayaashay
برنامج كتبتير على صوري haye horan gudagal ra'yiga
هدي أنا خايف جيب الغريب وها بلان قادمة بلين بقول كتو صدوم عين سيوي Mhm.
هدي بقول كتو صدوم لسي هدين وليار كتب ما بيرانا بقول كتو كمتام هدين أيوة.
وليار كتب بقول كتو بقول haye
haddana waliir ku dibnay fadaana macnaha wadanka madaaweyne ku nool fadaan in madoolka jin uu gara lahayd haye anaa fadaa marka bilaanta way banka baaqalahayd oo quug ilaahe sinsi oo quug letin sharafa letin oo sinasti ka erlahay marka anta antaa ta haystaan ka filayig maaha
inta haddaa isan ka filyin obyo doodkala dhalanna mee fadaaye kambuntilaano lukunooha antikajala lukunoo wala dambewelelisi boqolkiiba zero lukuwe waayahay aragtida saliibka ee hadhawaayan eedaa mahadsanta ee dhegeystaha kale halo asalaamu calaykum calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal magaaga iyo xaafadda
magaagay maylaray ido ido dhow xaafadda way baaha waa bari codka walaa koran qaad barnaamijka hobla dareerta horan gudagal
magaalo may la reeyay jeedadkii olew xaafadda waa baryo
haye horan gudagal barnaamijka la dareertay
la dareer ahaa haye fikirka
fikirkeeda siala diibada meeranaida bilaamta cagala tamismane un baradii koley waa dhiniga dhiniga dhiniga siyaasadda haa sax dhiniga siyaasadda Mhm.
bilaamta may kafaylataa muday misaar may la reeyla loo mudayin Mhm.
marka gabdho wala eran lahaaye walaalada ama maqalanayla dhalada heedanjeeri daadkubaada wayla raay maamulka kiisha ulumad lahaysana dee maamul oo maylanka talagalay idoojo iyo walaajo oo lanka talagalay oo laajo iyo tarbiyada iyo walaajo oo lanka talagalay Mhm.
oo magalkiin bilaanta siyaasadeen isla bahanlay wahay dibada maroog haye
wayla raay daraja kiisha iyo jalbaab kiisha makahaysana hukunka taas amalu Mhm.
eran hayaan ini ku fiirsadano idoojo magalkii banshadeeyahay siyaasada lanka Mar- jara marka siyaa- siyaas- ada gebi ahaan buu la qabtay siyaasadda isku dhaafan gabi hambaa laga gabe mayl eray booskii lahaa inay ku taqmay waayahay fikirka saliimka ee eedan mahadsanta iyo sida sharafta le barnaamijka ku qayb qaadatay halo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة walaal magaaga xaafadda
إبراهيم إسلام مصر حافظ الولاك ibraahim barnaamijka la dareertay
إسلام haya horan gudagal waayahay dhegeystahaas khadka ku gohay Eh, idaacad warsan oo darartan dhegeystayaal muujada afamka siyaad dhabaysan lama magahartis barnaamijkana wali ku ka hadalaanay eh, doorka aan raabtay oo kaliyin siyaasada dalka dhegeystayaalka telefoon nambarkan oo la hadla koraan waliba waa siyeed labaatan iyo toddoba siyeed tun iyo lama konton iyo lama telefoon nambarka barsi barnaamijka uun ku qayb qaadatan waa dhaweero kortan wali waaya siyeed labaatan iyo toddoba siyeed tun iyo lama konton iyo lama wali rajaana maadaama barnaamijka eh, badana ku ka hadlayna doorka ahan raabta intii dhegeystayaalka eh, eh, bilaanta ee barnaamijka ku qayb qaadan Eh, halo asalaamu calaykum asalaamu calaykum walaal magaagii xaafadda magaaga haye xaafaddan haye barnaamijka la daraarta faadan haye fikirka ra'yiga ku dhiiboy ee doorka ee, siyaasadda hanraabtiyo ka layin wadanka ee, seen aragaasa
gabdho wali yara lahay raalahaada horta mayboaha deerka waxaa jirta idiragaga wali yara lahay ulaabihaswa arisaal qoramuun alinisaa yalaari Mhm.
mayboa midooka kudambe yara lahay lisinkisanku gaada Ee, intio korsi weydiiyaan ee, xil gobodan xaqmanlaha
xasanilaa mayboaha hadii lamayni kakuwanhab inad gargaado kadan marka wali aaminsanta dhiniga siyaasadda intio aan ku qayb qaadan waayahay ee, dhegeystaha kale halo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته walaal magaaga xaafadda
أنا حسن محمود وعاود نبورة كوهر Haye, waa degmada buura kaba haye hadhawaaw meel dheer ahno weerti barnaamijka la dareertay
وعليارة كلا
yaa
وعليارة كل درارة Ee, walaal ku hadalaya waliba waa ee, doorka ee, bilaantiyo ka leeyin siyaasadda ee, dalka Ee, badanaa ee, idaacado iyo telefishinada iyo kudhadhigaas iyo kaalay ee, b- b- bilaanti doorsha xuquudiyo dhinaga siyaasadda ay ilaaliyoy marka ee, ee, aaminsantaa inta siyaasadda ee, lagu qeybgeli door faylayo ku dheelan xilqo badan antartaman si megelka oo kale iyo meel muuqata ku deeran siyaasad
ما إذا كان يسنين أنت مجبوة بلانتا حقوق إلهي بسيء والحق أنت بناكم تسيء كرماء Mhm.
حقوق إلهي سين سين يقول لن تنهد بناكم أو إلهي سين سين ملوه يا محل شمعين مكتب رجعي موقول Mhm.
حقوق معاملات كلا كلا عطين في بلاد حتى باور كوي حتى حقوق دي أما مرك حقوق حتى ميري وكوي دي أما ميري إذا هي كتير دي أخوي دي أما ميري وكوي دي حتى كده فامي دم إتنا جاي بس waayahay ee, fikirka saliimka ee eedan mahadsanta dhegeystaha kala siiyaan halo asalaamu calaykum walaal raadiyaa isku dheeray ama isku dami halo
ألو السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxmatullah magaagii xaafad walaal
لكن شرط أولياء راكي ودمان تسكين ولا نية دهنا دي وصلنا عندها اللي سين ده أنت بقول ما العصر ما
ayada maasanta barnaamijka la dareerta
maanta waxaa loo geystaa ehelkooda haye hadhawaabo fikirka
ehelka halkee waa wel balaashay maertorada meelgilin waa yureede umaybaare erdoankan abantarishfo horta geerka meelishalay sugnayn geerka masugooniye in qasoon raabteena marka horta waxbadan ku hadalaa irdaantadan dhibaadu karka dhina iyo dhina iyo doorashadee budaadimaydbaanka siyaasadnad dadka deedidan dhibbaada kartaa tartanadkow tamaki laata kadayga rajaacan iyo bilaanayna xabiirina dadkaasmayna dadka mayna aaminsanyina bardaas wala barashadan jaamacadan dabayteeraan barashadan jikilayan dabayteeraan marka ma intaasaysan bilaasinta la jibiidaba maya waa bilaangees may baarayaan wala magalabu bihaata aan soo biin karno sakaas mayor geeska maleeshalay sugnaysan buturum iyo wadankii aan ka wala oo marka qofka gees uu downkees uu biiko gees ni argi waa kas bilaan oo may baar dawaan ay bilaan sida salsan aran balan madaxweynaha nagtay faataa zaan ma dirka dadal ay ku deegtay mahana bilaawmeynta dhisiyada kiisaasa ciyaala dhigto oo yaa isdee joogto qofmeedanay dandhato yaa yaa geesa dhagaato oo yaa xamaanaystaaso ina yaa siyaasada ku qaado karto balse dadka aad jirkaasi jaahamso marka marka bilaanta soomaaliyeed babalin kubanhasi dhaqdhaqaangoonsa bandekada wala barbeen may baahan inta dhimi farsiga eeskaay muhimkasi oo qalboodinka jimgeeka dadkirooga magal kuwaankaalawiya siyaalaha yaraas haye meedhoxeedu dambaldan geed xelmeen furdeeyo horan dhagaaga geedkaysorogadan horan kusii dhagaaga intaeraano wacyigiliyaan linku baahanahay maalintii dhabajibiyaanba mee dalka haraafta soomaaliyeed bilaa magaalo biyaru intay dadkii kale ka talinaada korkiisa dina iyo siyaasadan eedyada muqasaada kortoogna marka bilaan wadba may bahajeey inta gacmo qofsatoo maroobi dina iyo siyaasada dhanka cinjanjeendkubarna hataa kasii dhaasiyageed madaxweyne kanalabasada eraakay mar labaadii masadaas wasaadhasoomaa siyaasada badaalada midka gowanaada eeda maasanta sida sharfatale barnaamijkaadan ku qayb qaadatay qaybogii dambe yaha deerni waktiga oo cariirini ee dartiye inkastoo dhegeystayaalkana ee dandanay ahayn intay barnaamijka kusii qayb qaadan laakiin dhegeystihii inka dambooy ariitihatay ee ka dhikaana si ana fursaddan sii maadaama barnaamijka gebageba ay martada barnaamijka saliimo sheekh shacaab maadaama barnaamijka gebagabanayay ra'yiga dadweynahana dheegaasan doorka siyaasaddan ama dii lagu hadala dastuuriyan iyo nidaamka dowladda federaalka andegsin iyo kan maamul goboleedyada iyo caalamka oo kale oo dowlado maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka taageero badana oo leerahan xuquuqda bilaanta ilaaliyo marka cilado iyo dhaliilo badana sheegteen oo jaran iska hirnaan laanta dhiniga bilaanta caqabado oo qaar dhiniga qabaa'ilada oo danayaan intay bilaanta qayb ku siyan kursigii qabiilka lahaa intii qof bilaan ka fadheeda oo kale marka si kooban marka caqabadoogaasay isku hirnaan dorada iyo caqabado dhiniga qabaa'ilada oo magalay daneeyeen sa isla tawika guduba kor tusaalooyin kow iyo laba
bismillaahin eedeeda maasanta dadweynahan dhageysadayana eedaanka mahadnaqeen fikirka faaidhiyo hadiidaya aragtida siida iyo sumeedalunta guduba koree waa wada shaqeynta iyo isku soxorlaanlaanta oo heerkan badabeersiiyey ini macnaha gabro federaalka ka jara baarlamaanka iyo gabro oo federaalka koonfur galbeednayn ka jara iyo gabdho isteedka mas-uuliyadda ku ah iyo gabro kale oo walbarasay oo macnaha siyaasadda inbalan goolbaska ah iniyo wada xariir wada wardhagaan oo wada midoobaan oo macnaha guddiyo subsadaan iyo iskiirnada macnaha xasabada iyo haysata iyo meelaasi galahaya iyo walayo ubaahna ooysamaqan iyo walayo macnaha bedel qoran iyo isleeyin warta inay isku shargarayaan oo macnaha yoo iska hiranyihiin isku talada yihiin isku go-aankooda yihiin iyo hoobu iska hiranyihiin macnaha way waahaa magal walba muxuu magal bilaana baahanya laantiyan muku gudubi karo kan siyaasadda madaxweynaha nagadahaya isoo gabar handii aragna miiska madaxweynenimada maseedaha markan wal kasta bilaana reebka jab macnaha mar walbana macnaha mas-uuliyadda iyo lafdhabarka bulshada bilaamo markuu maybada rafaday oo laku gudubaya in oo bilaanta iskahirayeen oo walwalbana iskabejerayaan waana isashaar garayaan wala caqabada hagahagakufooda misaaka fararoon iyo isla xaligi karaan waayahay eedan maasanta hajiya ma ka darsada fadhiya gebagabadii
بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما سلطة وحدين سيدة حرير تفعي لو وضي مشادي يوناني حرير دي مشادي هذا اللي انتان هذا اللي لما هاد نقانا بعد والله مهمة oo naqul ka dheer korna lankada la bilaama sharac karta amsi aad qayb qaadan karto tan maqaayada gadaal soo dhalaantii oo dhifaadsan oo magaalka wala dhiibas ogoliye tan jaadka gadaal soo laatin afarta magaal faras shaqada ay too jinabka ogoliye أنا نفتكر كنا شقة يعني أو برابطها بل مقلب كيسان ما ينادوديو أنت جت ما ينادو لكن والكلمة ديدة بس ولي ديدة يا كرسي أسوس كفر أنت دين عشر فلان باقي نقول درم هاي بلان ديدة ما يتكلي سياسة دول أي لك إلى برنا عدو أي عذب إسكجات هاي تلين لقتين الليل ديد ما له iyo faquuqadu bilaanta faquuqo la qofka leh hal gabar ma ka hadal arrintaas oo faquuqa sarweelka badan waa diidayaan walaata shaqadani ogolyin intii una jaadaan gadna maqaayadan gadna shaahi gadna laamiyada fadheen weyni ogolay markaas ma astro xuquuqdii ma weydiiyo ma siiyo laakiin shaqadan diideen shaqa ma markuu wali faday siyaasadan ka qayb qaadan bilaanta walaa iyo fahmayaan liin fahmo leenka gudba kornay iska xirnaan helna la talada bilaanta tan shaqeeyaasa tan shaqeeyaan iska warhayaan tan xildhibaanada ee tan wasiirada ee gabarta cidda ka jirta ka warhayta walbarashada gabroona korleen qaado ciidan mahadsan aamin haye marka dartada fadhi gabagabadii
in aydan mafarta gaban wax bayan iyo siyaab qad qaadan barnaamij ku sii jirtay oo qad qaadan kuma soo dhibayna kuma laga inta qalay la inta mi taayay inta inta la qalay leey balana qalay bilan la kiska qalay la bilan way balana horta ka qalay wala laaw hadii wal qabta la dorka qawna ka dwal qawna ma dhifi jifta faadis siyaasad ku qab qaadan qalay wal iyo hadda mid ku baxo sameeyna qalay oo qoga la diirto wal bun ku hana madaxweyna laakiin jabarta ma inay ka faqo qad kiska riyada nafsi inay ka faqo ما أمر نكمل جبي معه فما بالحان جبلوج أنا أنا ما كلا تبدأ ما ينيو نجا بان بدناك هباي لو بيدش من دقة سنة هذا بدك بشارع هاي بدك هذا هذا لا يصير مع حاجة شكل كنت ما يجي دي أنا جرب شيء فدان ما تقولش تنفيري وسبلان تعرف أنت فيك دي دي ما كمان يصير لنا يعني دقة سنة هذا بدك تسيب هرا صعدة إن بدل كلام نص إن شاء الله إن وانس واجه خبر
waayahay ciidan mahasanta aamina walina wal darartan dhegaystayaal idaacadda warsan ee magaalada baydhabo barnaamij gaar ee uuna ku hadalaani doorka aan raabta siyaasadda dalkiyo kaleyn barnaamijkan tahay gabagabeyaana welibaasi gaaraan ka mahadnagay saliime sheekh shucayb iyo xaajiye cabdinuur maxamed iyo aamine maxamed cabdi oo xaqiiqii waqtishoona waray waqtigun oo kuleelka jaro marxaladda deegaanka ka jara la ogi masaafo dheer jaran oo stuudiyaha barnaamijka si toos ah dhegaystayaalka intii la wadaagan doorka hanraabta siyaasadda wadanka iyo kuleeyin dhegaystayaalka ansuura garle intii barnaamijkan waray isho saliimka ku dhiibadaan aan mahadnagaan boqolaalkii kale iska dayay ama khadka kucuslaaday ama wakhtiga ka dheena oo yoona diyaarana intii fukursha ku dhiibadaan ee dhegaystayaalka warsan ee qiimaha badnaay yoona ciidanka mahadnagaan ku cudurdaardaan wakhtigu cariirin yahay dartiis waliba barnaamijka ahay barnaamij isku kaaladan hay-adda tubta nabadda soomaaliyeed oo horumarinta dhallinyarada iyo haraabta ku shaqeeyaas iyo shabakada warbaahinta warsan guutaan barnaamijkii intaa gabagabeena anuu maxudiin xuseen siin darars yahay cabdirashiid rashka iyo maxamuudna barnaamijka qeybiyanka lahayn maadnaga iyo agaasimaha idaacadda hilaal sheekh shaceeb inta barnaamijkan dulmada kulmaana ammaan allah
maylindarawee